shirkan oo socon doona muddadan saddex maalmood ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo ku saabsan dardargelinta howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee weli ka arrimiya deegaano badan oo jubbooyinka ka tirsan iyo sidoo kale xaqiijinta ammaanka goobaha kale ee ay gacanta ku hayaan ciidamada jubbaland iyo kuwa amisom ee deegaanada jubbooyinka waxaana shirkan oo uu maanta dah furay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam sidoo kale ka qaybgalaya saraakiisha ciidamada jubbaland xubno ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee amisom iyo sidoo kale wakiillo ka socda xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa inta badan gacanta ku haya guud ahaan gobolka jubbada dhexe iyo deegaano kale oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo mararka qaar weeraro kala duwan ku soo qaada ciidamada jubbaland iyo kuwa amisom shirka looga hadlaya arrimaha amniga ee maanta ka furmay magaalada kismaayo ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay dhoolotosyo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen degmooyinka jilib saakow iyo bu-aale ee gobolka jubbada dhexe iyo sidoo kale degmada badhaadheh ee gobolka jubbada hoose khadar maxamuud xareed v o a nairobi